alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadihi ilaa yowmi اddiin baabu tafriiqi lgusli maydhistii kala kaxaynteeda ama muddo udhaxaysiinteeda iyo walwuduu'i weysadii xubnaha marka la maydhaayo in la kala tafriiqin karo oo bimacnaa muddo loo dhaxaysiin karo maydhistii la maydhayay labada xubnood ee ka mida xubnaha weysada marka arrintaasi inay jaa-is tahay ama ay bannaan tahay oo muwaalaadku ama xidhiidhintu aanay shardi ahayn ayaa bukhaari raximah allahu tacaala uu baabka uga jeeda waana sida uu yahay madhabu alimaam ashaafici raximah allahu tacaala daliilka guuda markaa culimada saatira ay xujaysanayaana waxa uu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu waajibiyey qofka maydhanaya iyo ka weysaysanayaba inuu xubnahaasi maydho awjaba calayhi gasla acdaa'ih faman gaslaha faqad ataa bima wajaba caleyh faraqahaa aw waalaaha qofka markaa xubnahaasi maydhaa waajibkii waa gutay ama ha xidhiidhiyo ama ha kala kaxeeyo oo muddo ha udhaxaysiiye inuu bukhaari markaa madhabkaasi doortay waxyaabaha ina tusinaya waxaa ka mida sheegitaanka uu sheegay aharka cabdullaahi bni cumar radia allahu canhu hore waxaynu sheegnay qaacido odhanaysa haddii ay tahay masaladu u baabaystay masale laysku khilaafay oo bukhaari raximah llahu tacaala baabka dabadii uu sheego ahar uu ka warinayo saxaabada ama taabiciinta waxaa taasi ayna tusinaysaa sida aharkaasi uu tusinayaa inay tahay sida uu rajaxay ama uu doortay albukhaariyu raximah اllah walihaada buuhi halkan wayudkaru waxaa laga sheegaa can ibni cumar annahu gasla inuu maydhay qadamayhi labadiisa lugood bacdamaa jafa waduu'uhu biyihii uu ku weysaystay markii ay qalaleen kadib marka aharka cabdullaahi ibni cumar waa ahar saxiixa waxaa markaa cabdullaahi ibni cumar uu kusoo weysaysan jiray sida maaliku warinaya can naafic can ibni cumar fi suuq labada lugood ayuu ka tegi jiray kaana yatawada fi suuq duuna rijlayn kadib masaajidka marka uu yimaado masaxa calaa khufeyhi uma salla labada khufe uu gashay ayuunbuu masixi jiray kadibna waa tukan jiray marka muddo intee leeg ba udhaxaysay markii xubnaha kale uu maydhay iyo markii uu la yimi masxigii bedelka ka ahaa maydhistii lugaha macnaa mudda ayaa udhexaysay marka muxuu sameeyey tafriiq lwuduu maydhistii xubnaha weysada ayaa muddo uu udhaxaysiiyey nacam halkaa uu leeyahy bacdamaa jafa waduu'uhuna asarka markaa kuma cadda taasi inay weysadiisu qallashay laakiin de waa laazimun nacam min hada alficil ficilkaa waa arrin ka dhalanaysa oo qofka inta suuqa uu kusoo weysaysto masaajidka markaasi yimaada wa bayna almasjidi waasuuqi masaafa dee waxaa shak gaar ahaan marka uu joogo xijaaz ama almadiina oo dhul kululah waxaa dhacaysa waxa weeyaan in dee xubnihiisu ay qalalaan waxaa markaa taana aada moodaa inuu ku radinayo bukhaari qolooyinka daabitka ka dhigay ama qaacide iyo xad uga dhigay xidhiidhinta weysada in xubinta la maydho inta aan tii ka horeysay aanay qalalin madhabka ayuu radinaya bukhaari raximah llah waxaa kaloo markaa madhabka radintiisa uga horeeyey alimaam ibn lmundir raximah llahu tacaala laysa maca man jacala aljafaafa xadda lidalika xuja qofka muwaalaadka ama xidhiidhinta weysada xad uga dhigay qalaylka oi iyadoo tii hore aan qalalen hadduu ta dambe maydho muwaalaad buu sameeyo wuu xidhiidhiya haddii tii hore ka qalashana macana muwaalaad ma samayn oo weysadiisu waa kala go-an tahay qofkaasi wax xujaa ama wax daliila oo haystaa ma jirta buu ihi mundir raximah اllah waana ta bukhaari uu ishaarayo markuu leeyahay wayudkaru can ibni cumar anahu gasla qadamayhi bacda ma jafa waduuhu qaala xadaثana mxamed ibnu maxbub abu cabdilaahi albasri waxaa la yihi maxbub waa laqabkiisa ama waa naanaystiisa magiciisana waxaa la ihahda alxasan qala xadaثna cabdاlwaxid huwa ibn ziyad qala xadaثna alacmash sulayman ibn mihran acmash kana saaxiba fukahaat wuxuu ahaa nin le nukat iyo hadallo iyo mawaaqif dadka had iyo jeeraale ka qosliya wa kana kahiira اlmizaax waxaa mid aada iyo aada u kaftan badanayo acmash sulayman ibn mihran waxaanu ahaa markaa dadkan indhabalaca markaa la idhaahdo oo had iyo jeer aalana indhahoodu ay iska hoorayaane ilmadu ay ka da-ayso markaa xaaskiisii maalin isqabteen baa la yidhi kadib nin baa u yimi doonaya inuu heshiisiiyo markaasuu ku yihi miskiinkan bale acmashka indhihiisa miyaanad arkahay dhibaatada ka daa markaasa wuxu uhi warma waxaad u timi inaad ceebahayga u tiriso mise inaadna heshiisiiso wararadoona dhaaf ceebahaygii baa ayaad uga sheekeynaysaa wuxuu lahaa ay asxaabu lxadiidku maadaama aada ay u jeclaayeen oo dee xadiidka ay usoo doonanayeen waxaanu ahaa mid xadiidka bixintiisa aada ugu adag oo si dhib yar aan ku bixin xadiid marka aygaasi ayaa albaabkaa dee uu ku xidhan jiray si aanay cid uu usoo gelin ilaa markuu doonaya mooyaane marka aygii baa ka dhintay markaasuu yihi maata aladii kaana yaamuru bilmacruuf wayanhaa can ilmunkar kii wanaagga dadka fari jiray xumaantana ka reebi jiray ayaa dhintay bu ihi macanaa dadka aanaan doonahayna waa naga celin jiray kuwa waxa weyaan aan doonayna waa soo dayn jiray waxaa la mid ahayd waxaa soo booqday abu xaniifa markaasaa wuxuu ku yihi lacalanaa afqalnaa calayk isagoo xanuunsanayu soo booqday sui malaa waabaanu culays baabaanu ku saaray ba adoo lafahaaga u buka sui kunta haqiila calayna wa anta fii beytik fakeyfa wa anta haahuna adoo gurigaaga joogaad culays nagu hayseeyo adoona dul yimin maxaad umalaynaysaa buui manaa asxaabu ra'yiga ayuu ujeedaa inuu ra'yigooda aada u necab yahay maadaama isagu yahay min ahli xadiid markaa nukat badan ayuu lahaa can salim ibni abiljacdin can kurayb mawla bni cabaasin can ibni cabaasin qaala wuxuu ihi qaalat maymuuna waxay tidhi wadactu waan u dhigay lirasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam maa anbiye yaktasilu bihi uu ku maydho taa maxaa laga qaadanayaa wadactu lirasuuli illaahi ma an yaktasilu bihi yaa ka soo saaraya faa'ida fiqiya nacam khidmatu azawja lizawjiha صaxiix faa'iide kale tacalaq bibaabi طahaara nacam jawaasu alisticaana bاlgayr liixdaari maaءi اlgusl wاlwuduء in cid kale loo kaalmaysan karo soo xaadirinta ama keenista biyi lagu weysaysanayo ama lagu meydhanayo faafraqa waa ku gembiyey calaa yadayhi labadiisii gacmood faghaslahumaa labada gacmood buu maydhay maratayni laba jeer aw halaathan ama saddex jeer ayuu maydhay uma afraqa waa ku shubay biyamiinihi midigtiisii calaa shimaalih oo bimacnaa markuu gacmii maydhay dee tii midig buu geliyey weelka dhexdiisa oo biyi uu soo daray biyihii midigta uu ku soo qaaday ayuu ku shubay bidixdii fagasala waa maydhay madaakirahu oo bimacnaa waa istinjooday hal lilinsaani dakarun waaxid am madakir ya axmed dakarun waaxid biduuni shak soo ma maxaa loo jamciyey madakir maxaa loo yidhi ya caamka ahayd ma lmaqsuud bilistinja alcaam yana xubno kale ayuu raaciyey wey macana sida khisyateynkii oo kale uma dalaka waa waa waa ku xoqay yadahu gacantiisii bilardi dhulka ayuu ku xoqay siuu markaa u nadiifiyo wixii istinjada ka soo raacay uuga reebo uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday uma gasala waa maydhay wajha wayaday wagasala waa maydhay ra'sahu madaxiisiina halaathan uma afraqa calaa jasadihi maxaa loo deliishaday wagasala ra'sahu halaathan uma afraqa calaa jasadihi nacam maxaa loo deliishaday hada waadix madaxi saddex jeer u madhay laakiin masale kale oo weysada la xidhiidha oo culimada qaar u daliishadeen maynu sheegay ha ma masaxa wainama gasala wakasala ra'sahu halaata waxaan idin weydiinaya xadiidku horu inoo soo maray wali waa nagu soo noqnoqday nacam kef yani ana gasla ara'si yujziu can masxihi madaxa haddii uu maydho inay taasi masixistii ka gudayso ayaa aimada qaarkood u daliishadaan baynu o imaam malik uu ka mid raximah llah uma afraqa dabeetana biyihii waa ku gambiyey calaa jasadihi jidhkiisii uma tanaxaa waa ka leexday min maqaami meeshii uu taagnaa oo fakasala waa maydhay qadamayhi labada lugood oo u harhsanaa marka iminka xadiidka shaahida ku jiraa wuxuu yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam faraqa wuduu'ahu oo iminka maydhitaanka uu maydhay labada lugood iyo weysada inteeda kale dee waxa udhexaysay maydhashadii oo dhan baa udhexaysay marka muwaalaad ma samayn weeyaan macnaheedu marka masaladan ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waa isku khilaafeen hal ilmuwaalaatu sharطu fi lwudu sida saxiixa ama qowlka u saxiixsan wuxuu yahy in la idhaahdo muwaalaadku waa shar laakin yasquطu bilcudur lakiin cudurdaarka ayuu ku dhacaya qofku inuu weysadii xidhiidhiyo oo daabit ma laha ama xad qalayl iyo waxaasi xad uma aha lakin curfan curfan waa in la odhanayo qofkaasi weysadiisii waa xidhiidhiyey marka haddiise cudurdaar uu haysto muwaalaadku waa ka dhacaya cudurdaarku wuxuu noqon karaa tusaalean biyihii baa ka go-ay adoo xubnaha qaarkood u harsan yihin haddii markaa biyo baadidoonkooda uu ku mashquulo muddadaasi dhibaato male weysadaas oo kala dhex gasho waxaa lamid a cadowba ayaa kusoo kadiyey oo eryaday wahaa kada waana qowlka uu rajaxo sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala laakiin bukhaari xadiidkan wuxuu u deliishanayaa muwaalaadku inaanu shardi ahayn lakiin waxaa leenahay kan cudurdaar sharciya ayaa jiray oo dee taakhiir inuu munaasibku yahay taakhiir gaslu lqadameyn in la dib dhigo maydhista labada lugood baabu man afraga mid ku gembiyey buu baabiye biyamiinihi biyihii midigtiisa uu kusoo qaaday calaa shimaalihi bidixdiisa fi lgusl qaala xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki alminqari abu salma qala xadaana abu cawaana wadax ibn cabdillaahi alyashkuri albصri qala xadaana alacmash can salim ibn abiljacd can kurayb mawla ibni cabaasi can ibni cabaasi can maymuna bint اlxaarif qaalat waxay tihi wadactu waan u dhigay lirasuuli اllaahi salى اllahu عalayh wasalam gusla ay maaan lilgusli biyo u ku maydho wasatartuhu ana marana waan ku asturay oo dee meel baan u xidhay fasaba waa ku shubay rasuulku calaa yadihi gacantiisii oo fakasalahaa waa maydhay maratan aw maratayn qaala sulaymaan wuxuu yidhi waa acmashe laa adri garan maayo adakara ahaalisata am laa tasaddexaad miyuu sheegay mise ma sheegin uma afraqa waa shubay biyamiinihi biyihii midigtiisa uu kusoo qaaday buu ku shubay calaa shimaalihi markii hore labada gacmood buu banaanka ku maydhay kadib uu midigtii soo darsaday biyihii midigta uu kusoo qaaday buu bidixda ku wareejiyey afraqa biyamiini calaa shimaalihi taas ayaa macnaheeda si bidixda markaa dee ugu istinjoodo fagasala farjahu uma dalaka yadahu bilardi aw bilxaayidi ama gidaarkii waa isku mid mar hadday ciid leeyihiin waxaa kaloo aynu ihi shardi maaha ciiddu kullu shay oo munadifa ayaa meeshooda geli kara waayo maqsuudku waa tandiif waa gacanta in laga nadiifiyo atharu listinjaa uma tamadmada wastanshaqa wagasla wajhahu wayadayhi wagasla ra'sahu uma saba calaa jasadihi jidhkiisii kale ayuu ku shubay uma tanaxa meeshuu taagnaa buu ka leexday oo fagasala waa meedhay qadamayhi fanaawaltu waxaan u dhiibay khirqatan baan u dhiibay mara yar faqaala biyadi hakadaa gacantiisuu sidaa yidhi anaa iga daa walam yuridhaa ma doonin oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam nacam dee ficil iyo ishaare ayuu sameeyey uu ku muujinayo faqaala haakada waashaara biyadihi anlaa uriiduha anaa dooni maayo sidaas ama sidaa maxay tahay sababta rasuulku calayhi salatu salaam maradaa u diiday ma loo deliishan karaa inaan mindiil ama tuwaal la isticmaali karin meedhashada dabadeed oo ay tahay mustaxaba mid sunno ah in biyaha qoyaankooda la isku daayo man yujiibu calaa hada su-aal aye looma deliishan karo waayo inuu marada si kale u diiday yaana marada lafteeda inuu si kale u diiday ama inuu is yihi waa lagaaga dayan doonaa nacam oo waayo maxaa u daliilay in biyihii la yska biin karo oo in la isku daayo aanay mustaxab ahayn nafada biyadihi gacanta ayuu rasuulku alayh salaatu wasalaam uu iskaga masaxay qaala raximah llah baabun ida jaamaca hadduu jimaaco bimacnaa zawjatahu uma dabeetana caada ay caawada aljimaaca haddana jimaacii uu ku noqdo isagoo kii hore aan ka maydhan ma laba maydhashaa lagu leeyahay mise maydhasho qura waman daara yaka ku wareegay calaa nisaa'ihi dumarkiisa oo dhan yanaa biljimaac kula wareegay fii guslin waaxidin maydhasho qurana la yimi markii dumar badan uu isu maray dabadeed marka ahlulcilmigu waxay isku waafaqsan yihiin ana algusla bayna aljimaacayn laa yajib in labada jimaac dhexdooda uu maydhaa inaanay waajib ahayn laakiin waa mustaxab inuu labada jimaac dhexdooda uu maydhaa waa mustaxab oo axaadiis ayaa ku soo aroortay wakadalika waxa weeyaan jamaahiir اculamaa waxay ku tegeen alwuduءu bayna aljimacayn inay tahay mustaxab waana sida dee xadiidka muslim warinaya ina tusinayo ida ataa axadukum ahlahu uma araada an yacuud falyatawada baynahuma wuduءa marka amarkan maxaa istixbaab loogu qaaday ila rasuulku amar buu ku bixiyey in la weysayste oo falyatawada baynahumaa wuduءa buu yidhi waxaa loogu qaaday tacliilka ama sababeynta rasuulku u raaciyey fainahu anshaطu lilcawd oo weysadaasi firfircooni bay gelinaysaa noqoshada ama rogaal celinta labaad u fududaysa marka tacliilkaasi ama sababeyntaasi ayaa waxay faa'iideyneysaa amarkan inuu yahay lilirshaad in qofka waxa weeyaan dantiisa iyo maslaxadiisa nacam laga talinaayo uun waanu amarkani ahayn waxa weeyaan litacabud ama liliijaab waajibin inaanu amarkani usoo aroorin qaala xadaثna mحamed بن bashاar qala xadaثna بن عadiyi وyaحya بن سacيidi عan شhuعbة yaحya بن سacيid الqطاn عan ibrahim بn mحamed بn الmنتشhir عan abihi qaala dakartuhu لcaaئiشha caaisha ayaan u sheegay n muxuu caaisha u sheegay markii hore waxa ishaleen cabdullaahi bnu cumar ayay ishaleen oo ay ka wada hadleen qadiyadda ku saabsan qofka muxrimkaa intaanu ixraaman ka hor diib ma marsan karaa udug udugaasoo kusii baaqi ahaada markuu ixraamto kadib manaa jirhkiisa diib ma marin karaa qabla alixraam ma banaan tahay se diibka iyo udugaas inuu sii marsanaado isagoo muxrima oo diibka loo diiday ama udugga loo diiday qofka muxrimkaa ma ibtidaauhu baa loo diiday mise alibtida wadawaam labadaba ma inuu markaa uu ixraamto laga bilaabo mid cusub marsadaabaa loo diiday mise xataa kii ixraamka ka hor uu marsaday inuu sii marsanaado looma ogola miyaa masaladaas ayay ka wada hadleen marka cabdillahi bni cumar meel adag buu masaladaas si uu ka istaagay wuxuu ihi ma uxibu an usbixa muxriman andahu tiiban anigoo inaan waa beriisto anigoo muxrimo haddana tiib iga qubanaayo iyo udug ma jecli anigu bal wuxuu hi laan aطliya biqaطraani axabu ilaya min an afcala dalik wala inan daamir ismariyaabaa i dhaanta bu i inaan intaan iib ismariyo deetana anigoo muxrima iibkaasi uu isii marsanaado marka waxaa caisho u sheegay waa arrintaa dakartuhu yani arrinka iyo qisadaasaan u sheegay lcaaisha faqaalat caaisha waxay tidhi iyadoo radinaysa cabdullaahi bnu cumar yarxamu allahu aba cabdiraxmaan ilaahay u naxariisto aba cabdiraxmaan kuntu uayibu waxaan diibka u marin jiray rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam fayatuufu waa ku wareegi jiray calaa nisaa'ihi dumarkiisa uma dabeetana yusbixu waa waa beriisan jiray muxriman isagoo ah mid ixraaman oo yandaqu burqanaayo tiiban udug macnaa tiib uu ka daadanaayo nacam marka dee xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyay ku radiday cabdillaahi bni cumar qadiyadaasi kitaab alxaj ayay noogu iman doontaa sidaa caaisha marka ay tilmaantay ayaana saxiix oo muxrimka ibtidaau iib baa loo diiday laakiin dawaamu iib aladii tatayaba bihi qabla ixraami looma diidin ee jidhka uu mariyey maaha maryaha ah iibkii ixraamka hortii uu marsaday ee jidhkiisa uu mariyey inuu iska sii marsanaadaa jaa-is bay u tahay qofka muxrimkaa laakiin marka uu ixraamta laga bilaabo inuu tiib ismariyo oo jidhkiisa uu mariyo ama dharkiisa ayaa mamnuuca shaahidka markaa xadiida ku jira iminka waxay fa yatuufu calaa nisaa'i rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa ayuu ku wareegi jiray marka meydhasho udhaxaysayna ma ma ma aanay sheegin caaisha radia allahu canha qariinat lxaalka ayaana culimadu ka qaateen inaanay meydhasha udhaxaynin inaanay meydhasha udhaxayn oo koob iyo toban dumara ama sagaal dumara yana fi leyla waaxida rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu maro haddii la idhaahdo mid walba waa ka maydhanayey taasi sacab iyo mashaqa ayaa ku jirtay calaa kuli xaal haddii ay jirtana waa lasoo naqlin laha waa lasoo rari laha qala xadaثna mحamed بن bashاr qala xadaثna mعaad بن hishaam qala xadaثnii abi can qataada qala xadaثna anas بn maliki qala kana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam yaduuru wuxuu ku wareegi jiray calى nisaئi bisaacati اlwaaxidati ayuu ku wareegi jiray wakti qura oo min aleyli habeenkii kamida wnahaari aw inahaari ama maalinta marka saacadda dee tan aynu tirsanno loogama jeedo qadru min azamaan weeye waa wakti uun qadar waktiga un kamida oo bimacnaa kooban ama yar wahuna iyagu ixdaa casharata bay ahaayeen koob iyo toban qaala wuxuu ihi qultu lianasin waxaan idhaha wa kaana yutiiqu rasuulku miyuu awoodaya arrintaa qaala wuxuu ihi kunaa nataxadatu waxaanu ku sheekaysan jirnay annahu uctiya in la siiyey quwata halaahiin ay rajulan soddon nin awoodood wa qaala saciidun wuxuu ihi can qataada ina aanasan xadahahum wuxuu waramay tiscu niswatin ay huna tiscu niswatin inay ahaayeen sagaal dumara inay ahaayeen bimacnaa koob iyo toban aanay ahayn waana sida waxa weeyaan saxiixa ah oo ku soo arooray waxa weeyaan riwaayaadka qaarkood oo fi saxi bukhaari ba ku jira kaana yatuufu calaa nisaa'i fi leylati waaxida walahu yowmaidin tiscu niswa waxaanu lahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sagaal dumara ayaa markaasi uu lahaa wa fii riwaaya kana taxtahu tiscu niswa marka riwaayadda koob iyo tobanka iyo riwaayadda sagaalka maxaa la isku waafajinaya culimada qaarkood waxay laba xaalood oo kala duwan bay ahayd marna koob iyo toban buu lahaa marna sagaal laakiin taa waxaa lagu bushiyey annahu lam yajtamic cindahu min azawjaati akharu min tiscin rasuulka sagaal dumara wax ka midii agtiisa iskumay soo gaadhin akharu min tiscin rasuulka agtiisa iskumay soo gaadhin waayo maxaa marka koob iyo tobanka waayo lagu fasiraya waxay dhaha alcilmiga qaarkood maariya iyo rayxaana oo iyagu ima ahaa ama addooma ahaa ayaa qofka koob iyo toban yidhi uu ku tiriyey oo iyagu nisaa ama dee zawjaad may ahayne imaa bay ahaayeene min baabi takliib manaa qoladii ka badnayd magacoodin baa iyagana la huwiyey oo inta badani maadaama sagaal ay dumar ahaayeen dee labadan addoommahana magacii markaa xaasaska ama zawjaadka ayuunbaa iyagana loogu yeedhay waxaa markaa xadiidkan culimada qaarkood ay u daliishadeen nacam oo bukhaari kitaabu nikaax ba udaliishan kara u daliishan doonaa istixbaabu listighaari min annisaa in dumarka la badsado in dumarka la badsado oo fawaaid ay ku jirto waxaa kaloo culimada qaar ay u daliishadeen qismada ama hoyaatinka dumarka in loo qaybiya dangalooyinka inaanay waajib ahayn waayo dee waxaa la isku waafaqsan yahay habeenka uu mid la joogo ee kalkeedii dee ay tahay inaanu ta kala soo mari karin oo dee aanu ta kala soo jimaaci karin oo taasi xaaraan ninka waxa weyaan ay ka tahay marka waxay dhaha rasuulka haddii qismadu ay waajib ku ahayd sideebu waxa weeyaan habeen qura ama saaca min alleyl uu isugu maray tisca waxa weeyaan zawjaad culimada markaa le waajib bay rasuulka qismadu ku ahayd dee waxyaabaha ay deliishanayaan waxaa ka mida awalan ana nabiya calayhi salaatu wasalaam kana ida araada safara aqraca bayna nisaa'i si aynu ku arki doono xadiidu qisat alif marka safar rasuulku uu tegayo dumarkiisa waa u qori tuuri jiray deetana taa qorigeedu uu soo baxo ayaa raaci jirtay haddii markaa qismada ama qaybintu hawiyaatinka qaybintiisu haddaana waajib ku ahayn dee uma qori tureereta uu doonayo buu rasuulu kaxaysan lahaa ilay xaqa loo siman yahay xaqa loo siman yahay ayaa ciddaa u siman dee loo qori tuuraa oo qurcadayseedaba laba jeer baa la isticmaalaa xaqa ciddii lahayd marka la garan waaye iyo iyo xaq loo siman yahay marka laysku cidhiidhiyo watustacmalu lqurcatu cinda almubhami min alxuquuqi awlada tasaaxumi waa kii sacdi markaa manduumadiisa ku lahaa waxaa kaloo u daliila rasuulku alayhi salaatu wasalaam istaadanahuna an yumarada fii beyti caaisha markuu xanuunsaday dumarkii kale oo dhan buu idan weydiistiyey ogolaasho inay u ogolaadaan in lagu baxnaaniyo guriga caaisha marka haddaanay qismadu waajib ku ahayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam idankaana ma weydiistayna meesha uu jeceliyo uu doonayo ayuunbuu tegi lahaa waayo haddaba tan maxaa lagaga jawaabaya ishkaalkana hadday qismadu waajib ku ahayd sidee buu intaasoo dhan isugu maray dhowr jawaabood baa laga bixin karaa in la yidhaahdo waxaa dhici karta inuu ka idan qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tii nawbadeeda ama kalkeedu uu taagnaa mooyaane kuwii kale inuu ka idan qaatay waxaa kaloo markaasi dhici karta inay ahayd ibtidaau lqisma oo marka habeenadii la dhameeyo sagaalkii habeen ay dhammaadaan tusaaleaan habeenkaa tobnaad inuu haddana qismadii dib u bilaabo iyo iyo inuu ka dhigay habeen isagu uu iska leeyahay oo dumarku aanay lahayne dhammaantoodba uu isu soo maro labadaba dee xaq ayuu u leeyihi deetana habeen koobiye tobnaad haddana qismadii uu bilaabo midna markaa habeenkeedii nacam ma seegin ayaa markaa dee xaaladdu ay noqonaysa haddii sidaasi uu yeelo waxaa kaloo markaa xadiidku uu daliilu yahay sida ilaahay subxaana watacaala rujuulada raganimada iyo nacam sixatu bunyati nabiy calayhi salaatu wasalaam iyo kamaalu bunyati su ilahay u dhamaystiray macanaa jirkiisa wuxuu ahaa mid dhamaystiran oo awood ilaahay subxana watacaala uu dhamaystiray dumar badan rasuulku inuu yeeshaana may ahayn can shahwa oo qura bal xikmad ayaa ku jirtay waa kale xaafid ibn xajar wاlxikmaة fi kahrati azwaaji ana alaxkaama alati laysat daahira yaطalicna calayha fayanqulnaha waxaa ka mida xikma ku jiray rasuulku dumar badan inuu guursado dee axkaam badan baa jirto guryaha dhexdooda dhacaysay waddada kale aanay daalacanahayn marka axkaamtaasi ayaa dumarku ummadda ay u soo naqlinayeen waqad jaa can caaisha min dalika alkaiir طayib caaishana in fara badan oo ka mida axkaam iyo sharaa'ic guriga dhexdiisa rasuulku uu ku sheegay ama uu ku sameeyey ayaa ummadda ay usoo naqlisay xikam kalena waa jireen dad dumar rasuulku u guursaday maadaama markaasi laga dhintay oo agoom agoomoobeen inuu kafaalo qaato oo sababtu u guursaday taasi ay ahayd waxaa kaloo ka mid ahayd yaana siyaasa dacawiya ayaa ku jirtay qaarkood oo reeraha qaarkood iyo dadka qaarkood wujaha iyo rasuulku la xididayey si ay sanad iyo taageero ugu noqdaan dacwada iyo waxaweyaan diinta islaamka marka may ahayn un arrin sababteedu shahwo unay ahayd bal kaana lidalika xikm oo musalama markuu rasuulku guursaday calayhi salaatu wasalaam gabadh weyn bay ahayd iyadoo lafteeda ayaaba sheegtay gabadh weyn inay tahay oo caruur agoona haysata oo weliba ku darsatay inay tahay gabadh hinaaso badan intaasoo cilala ayay iyada lafteedu rasuulka ay u sheegtay markuu guuru soo bandhigay maca dalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa guursaday hinaasihiina waa uga duceeyey macnaa arrimaha kalena ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulka u fududeeyey dee caruurta iyo kafaalo qaadashadooda marka lama odhan karo dee wuxuu u guursanayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa talaban linikaax faqat guurdoonun ayuunbu iska ahaa waayo dee hablo yaryar baa ka buuxay oo midna aan loo diidahayn magaalada ama dhulka kuwaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam badsan laha caaisho mooyaane gabadh bikriya rasuulkuma guursan dhammaantoodba waxayn araamil marka asbaabta iyo xikamka kale ayaaba ka fara badnaa baa la odhan karaa in guurdoon ahaanuun rasuulku uu guursanayey nacam baabu gasli lmadiy madidii meedhisteeda ayuu u baabiyey walwuduui minhu in laga weysaysto qala xadaana abulwaliid wa hishaam ibn cabdilmalik aطayaalisi qala xadaana zaida can abi xusayni can abi cabdiraxmaan can caliyin qaala wuxuu ihi kuntu waxaana rajula nin madaan madi badan marka madidu waa biyo cad oo jilicsan oo waxoogay markaa isjiidanaya oo soo baxa cinda almulaacaba aw tadakur aljimaac aw iraadatihi qaala faamartu waxaan faray rajula nin miqdaad buu ahaa sida axaadiisa kale ku cad an yasala inuu weydiiya annabiya sala allahu alayh wasalam limakaani ibnatihi inantiisu meesha ay iga taagantahay cana mini oo haddee in rasuulka inantiisi ay tahay xaaskayga oo sodoguyi waa ka xishood fasa'ala waa weydiiye faqaala rasuulku wuxuu yihi tawada weysayso waqsil maydh dakaraka marka xadiidku kitaab alcilmi uu inagu soo maray fawaaidda xagga cilmiga ku saabsan iyo su-aasha ee xadiidka ku jirta hore ayaynu u sheegnay ama waxa weeyaan qadiyadda uu imika bukhaari u daliishanaya waxay tahay anahu laa yajib aw laa yalzam min almadiyi guslun inaan madida maydhasha aanay ka waajibin waayo la mid maaha waxa weeyaan manida oo isku dareenna maaha qofka marka ay manidu ka soo baxda iyo marka madidu ay ka soo baxdo nacam marka iyada waxaa ka waajibaysa un istan istinjo ayaa ka waajibaysa oo sida markaa saxiixa waa najaas maradana sida xadiid sahal ibnu xunayf uu tusiyey markaa waa laga rushaynaya un oo rushayn baa kaga filan waxaa kaloo xadiidka nacam ku timi tawada wasl waqsil dakaraka oo inay weysadu ka horeyso istinjada in laga horeysan karo ayaan ahlulcilmiga qaarkood ay u deliishadeen waayahay marka uu weysaysto ee haddana uu istinjoodo miyaanu taabanahayn xubintiisii oo aan weysadii ta taasi aanay ka jebinahayn dee ahlucilmigu iskuma waafaqsanaba masu adakar aw ilfarji inay tahay min nawaaqid alwuduu waxyaaba weysada buriya waayo dee laba xadiid baa ku soo arooro mutacaarida xadiid busr bintu safwan iyo xadiid talq ibnu cali oo xadiidna uu leeyahay inamaa huwa bidcatu minka xadiidna uu leeyahay mnman masa farjahu falyatawada labada xadiidbana waa sugayiin sida raajixa wax laysku waafajiyana waxaa u saxsan in la yidhaahdo alwuduءu min masi اlfarji mustaxabu laa waajib in laga weysaysto taabashada xubintu waa sunne si laba xadiid laysu waafajiyo laakiin maaha waajib culimada markaale waa waajibna de waxay leeyihin bixaail iyo wax lamida gacanta ayuu maro ku duubanaya ama waxbuu gashanaya marka uu istinjoonayo mar hadduu xaayil udhexeeyo gacantii iyo xubintiina dee taabashada noocaasi weysada jebin mayso oo man afdaa biyadihi ilaa farjihi laabudda min alifdaa marka culimada yidhi xataa w taabashadu waa jebinaysa oo markaana waxba udhexaynin wey lakiin hadduu xaayil udhexeeyo oo marada dusheeda waxa weyaan uu ka taabto taasi weysada jebin mayso calaa kulli xaal ma jiro daliil waajibinaya inay istinjadu weysada ka horeyso oo dee istinjadu waxay shardi u tahay salaada waanu tukan karin un qofku isagoo aan istinjoon laakiin shardi uma aha weysada shardi uma aha isagoon istinjoon qofku waa iska weysaysan kara waana sida kutubta fiqiga ee shaaficiyada qaar badan oo kamid ah sida ku xusan ee ku qoran weeye baabun man tatayiba qofka tiib ismariye uma ktasala dabeetana maydhay oo baqiya uu hadhay aharu tiibi iibkaa raadkiisii uu ku hadhay jirhkiisa qaala xadaanaa abu nucmaan qaala xadaanaa abu cawaana can ibraahim ibn maxamed ibn muntashir can abihi qaala sa'altu caaisha caaisha ayaan weydiiyey fadakartu laha waxaan u sheegay qowla bni cumar qowlka ibni cumar uu yidhi maa uxibu ma jecli an usbixa inaan waa beriista muxriman anigoo ah oo andaku tiiban haddana tiib uu iga burqanayo faqaalat caaisha waxay tidhi ana ayabtu rasuula allah rasuulka ilaahay baan tiib u mariyey uma taafa fii nisaa'ih deetana dumarkiisii buu ku wareegay uma asbaxa muxriman deetana wuxuu waa beriistay isagoo muxrima bimacnaa tiibkaasi uu marsan yahay marka iktasala taayaba uma iktasala xaga keenay bukhaari macnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta aanu la iman maydhashadii ixraamka ee mustaxabka ama sunno ahayd ayaa tiibka caaisha ay u marisay marka tiibka marsashadiisa iyo meedhashada dee waxaa dambeysay meedhashada ayaa dambeysay marka laakiin waxaa laga qaadanaya tiibku dee inuu ahaa mid qawi aada u xoog badan oo xataa dee dhalaalkiisii raayaxadiisii daayo inuu madaxa rasuulka fii mafraqi halka timaha rasuulka ay ka kala rognaayeen inay wabiisa tiib dhalaalkii tiibka ay u marisay inay ku arkeysa ayay sheegtay caaisha radia allahu canha qala xadaana aadam qala xadaana shucba qala xadaana alxakam ibn cutayba weyi can ibrahim ibn yaziid annakhaci can ilaswad waa aswad ibnu yaziid abti buu ahaa ibrahim ibnu yaziid annakhaci aswad waa khaalu ibrahim can caaisha qaalat waxay tihi kaanii waxaawad moodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiisi iibi iibkii dhalaalkiisa inaan eegaayo fii mafri fii mafriqi nabiyi sala allahu calayh wasalam tibaha rasuulku halka ay ka kala rogan yihiin isagoo marsan oo muxrim rasuulkuna uu yahay muxrim qaala markaa iib uu marsaday weeyaan ama loo mariyo rasuulka qabla esh alixraam baabu takhliili shacri timaha in faraha la kala dhex geliyo baabkii ka warramaya weeye marka la maydhanayo xataa idaa danna ilaa uu yaqiinsado ama khalabatu dan nala xoog badan ay ku sugnaato annahu qad arwaa inuu biyii gaadhsiiyo cokonaysiiyey basharatahu jirhkiisii afaada caleyh markaasuu si guud biyihii isugu burqinaya marka haddii biyaha inuu isku shubo isagoo madaxa aan si gaara ictinaa ama xil aan isaga saarin de waxaa dhici karta inay timuhu ay biyihii celiyaan oo dee guntooda ama basharada jidhka ka hooseeya biyuhu aanay gaadhin marka waa inu takhliil sameeyo qaala xadahanaa cabdaan wa cabdillaahi bnu cuhmaan qaala akbaranaa cabdullahi bnu mubaarak almarwazi abu cabdiraxmaan qaala akbaranaa hishaam ibnu curwa can abih can caaisha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ida اktasla marka uu ka maydhanayo min aljanaabati asla yadayh labadiisa gacmood marka hore maydhi jiray watawadaأa waa weysaysan jiray wuduahu lisalaa weysadii salaada oo kale uma اktasala waa maydhan jiray uma dabeetana yukhalilu waxa uu dhex gelin jiray biyadihi gacantiisa oo biyo uu ku sido shacrahu timihiisa xataa idaa dana ilaa uu yaqiinsado adanu bimacna اlcilmi waa u yimaada waxaa kaloo halka la odhan karaa khalabatu dan ilaa ay ula badato annahu qad arwaa inuu cokanaysiiye basharatahu afaada calayh waa isku shubi jiray almaa biyihi halaatha maraatin afaada waa shubi jiray calayhi ay calaa ra'sihi madaxiisa ayuu ku shubi jiray almaa biyaha halaatha maraat uma gasala waa meydhi jiray saa'ira jasadihi jidhkiisa kalena waa meydhi jiray marka takhliilku in faraha oo biyo wata timaha la kala dhex geliyaa waa mid ka sugan rasuulka calayhi afdal الsalaati watasliim oo marka hore xadiidkani masalo aan ku jirin axaadiidii hore ayuu soo kordhiyey axaadiis hore waxaa ku jirta un saddex jeer intuu biyo qaaday inuu madaxa ku shubay lakin xadiidka waxaa ku jirta inuu ka horreysiiye takhliil si timaha xataa meelihii isku xidhxidhnaa ay u kala furfurmaan farahiisoo markaa qoyan inuu dhex gelinaayo marka hore timaha si ay timihi ay u furmaan kadib saddex jeer biyaha uu ku burqinaayey walihaada ayaa takhliilkaasi uu leeyahay nacam alqurطubi raximah اllah inamaa facala dalika liyashula dukulu اlmaai ilaa usuuli الshacr wuxuu takhliilkaa u sameeyey biyahan uu ku shubi doono madaxu si ay si fudud ay dee biyaha timaha guntooda ay u gaari karaan biyahaas wa qiila liyastanisa bidalika الra's wa hadihi sunaة cadiimaة min sunan اlغusl haabita can الnabiy lam yatanabah laha akar الfuqaha waana suno kamida sunanka meedhashada oo rasuula ka suganoo fuqahada badankoodu aanay ku baraarugin maca tawasucihim lilqowli fi lqowli fi sunani lgusli wa aadaabi iyagoo aada ugu tawasuca tirinta sunayaasha meedhashada iyo aadaabteeda walam ara man saraxa bihi minhum ilaa صaaxib almugni wadakarahu صaaxib almuhadab min ashaaficiya ibnu rajab baa sidaasi kule kitaabkiisa fatxulbaariga manaan arag buri cid fuqahada kamid oo sunadaa sheegtay takhliilka ah timaha faraha la kala dhex gelinaya ilaa saaxibu lmuqni mooyaane ibnu qudama almaqdasi wadakarahu saaxibu lmuhadab min ashaaficiya saaxibu lmuhadabna waa ashiraazi muhadabku waa kitaabka uu nawowi ku sharaxo kitaabka la dhaahdo almajmuuc marka sunada takhliilka in faraha timaha la kala dhex geliyo intaan biyahaba lagu shubin ayaa xadiidkani waxa weeyaan uu inoo faa'iideeyey wa qaalat waxay tihi kuntu aktasil waan maydhan jiray ana anigiyo warasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam marka xadiid mucallaqa maaha dee sanadkaa hore ayaa matnigani uu ku cadfan yahay min inaain waaxidin weel qura ayaanu ka meedhan jirnay naqrifu minhu annagoo ka darsanayna jamiican dhammaantayaba baabun man tawada'a qofka weysaystay fi ljanaaba janaabada dhexdeeda uma gasala meedhay saa'ira jasadihi jirhkiisa intii harhsanayd oo kelimatu saa'ir laba macnaa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa albaaqi inta hadhay oo markaa saa'ir waxay ka timi min asuri bay ka timi oo hambada ah marna saa'ir waxaa loo isticmaalaa bimacna aljamiic waxa oo dhan markaana waxay ka timi min asuur oo adayrka ku wareegsan baldada ama magaalada markaa saa'ir halkan imika wuxuu uga jeedaa bukhaari baaqi buu uga jeedaa uma gasala maydhay saa'ira jasadi jirhkiisa intii soo hadhay intii markuu weysaysanayo uu maydhay mooyaane intii kale ayuunbuu maydhay walam yucid ma soo celin gasla mawaadici alwudu meelihii weysada maydhistooda kuma soo celin maratan ukhraa mar kale markaa masale hore aynu uga hadalay weeye oo ahlulcilmigu ay isku khilaafeen haddii qofku weysaba uu ka horaysiyo inuu ka horaysiya waa sunna ee meedhashada ma sunno iska mustaqilaba oo meedhashada ka baxsan weysadaas oo waxa waajib ku ah xubnihii weysada marka hore uu mariye haddana inuu dib u maydho oo maydhistaa markaa weyse ahaan uu u maydhay maydhistii waajibkaahayd ka ridi maysa miyaa mise waysadaasi maydhashada lafteeday ka mid tahay oo xubnaha markuu weysaysanayo uu maydhay marka dambe uu maydhanaayo iyaga waa ka tegi karaa miyaa bukhaari qowlka dambe ayuu isagu ikhtiyaaray in weysada maydhashada laga horaysiinaya maydhashada lafteeda ay ka mid tahay oo marka uu weysaysto xubnihii markii uu weysaysanayo uu maydhay markan dambe uu maydhanayo iyaga uu iska dayn karo marka macnaheedu waa maxay alwuduءu qabla اlgusli maana wa wa waa min algusl waa min dimn اlgusl maydhashada lafteeda ayay kamid tahay saas ayaa bukhaari raximah اllahu tacaala uu rajaxaya oo waa kaale walam yucid gasla mawaadici اlwuduءi marata ukrى qala xadaثana yusuf ibnu ciisa qala akhbarana alfadl ibnu musa qala akhbarana acmash عن sالم عن كرyب mولى بن عabاس عن بن عabاس عن maymونة qالت waxay tihi وضca waa dhigay رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم وضوء الجناaبة mn bi weysadii جanاabada فأكفى mn biyihii جanاabada lagaga meydhanaya weyaan mn وضوء بفتح الwاw فأكفى waa shuba ku gembiyey biyihii ama faakfa waa ku gembiyey biyamiinihi midigtiisii calaa shimaalihi buu ku gembiyey maratayni aw halaaa uma gasla wuxuu meedhay farjahu uma daraba yadahu biاlardi aw ilxaayid maratayn aw halaaa uma madmada wastanshaqa wagasla wajhahu wadiraacay uma afaada calaa ra'sihi madaxiisii uu ku burqiyey almaa biyi uma gasla jasadahu jirkiisii uu meydhay marka jasadahuda bukhaari wuxuu ku qaadayaa intii markii hore aanu aanu meedhin uma tanaxa dabeetana waa meeshii uu ku taagnaa ayuu ka leexday ka dhaqaaqay fagasala rijlayhi labadiisii logood buu meedhay qaalat waxay tihi faataytu waxaan u keenay bikhirqa maro falam yuridhaa ma doonin ee waa diiday fajacala wuxuu bilaabay yanfudu inuu iskaga masaxo biyihii biyadihi gacantiisa inuu iskaga masaxo marka bukhaari raximah llahu tacaala xadiidkan waxa u deliishanayaa in la maydho xubnihii weysada oo maydhistooda lagu soo celiyaa inaanay waajib ahayn oo weysadii maydhis ay ugu filan tahay laakiin xadiidka hore ayaa xagga istidlaalka uga dhowaa uma gasala saa'ira jasadihi oo saa'irtaa ayaa bimacna albaaqi lagu qaadi laha lakiin halkan uma gasala jasadahu oo dee jasadahu waxaa soo gudageli kara baa la odhan karaa xataa xubnihii weysada ee markii hore uu maydhay ayaa soo gudageli kara xadiidkana xadiidka caisho gaara waxaa ku timi jildahu kulahu uma gasala jildahu kulahu marka waxaa soo gudagelaya kullidaasi xataa xubnihii weysada ayaa soo gudagelaya lakiin bukhaari raximah llahu tacaala waxaa daliil u noqon kara uma tanaxa fagasala rijlay inaan jasadka uma gasala jasadahu jasadka inaan jirhkii oo dhan looga jeedin ee looga jeedo inta aan ka ahayn mawaadic alwudu meelihii weysada waxayna tusinaya uma tanaxa fagasala rijlayhi oo markii jasadkii uu maydhay ayuu haddana labada lugood maydhay marka labada lugoodna waxay kamid yihiin mawaadicu eesh alwudu meelihii dee weysada marka meelaha weysadu inaanay cumuumuljasadka soo gelahayn bu bukhaari raximah allahu tacaala uu deliishanaya oo iyaga uu iska dayn karo ama horaha u maydho sida xubnaha badankooda ama gadaalha ka maydho iyo dib sida laba labada lugoode marka istidlaalka noocaasina waa qawi wuxuu leeyahy uma gasala jasadahu iyo uma gasala jildahu kulahu qariina ayaa jirta tusinaysa in looga jeedo jirhka manaa kale oo aanay ku jirin xubnihii weysadu qariinasina waxay tahay in dab intaa dabeed la sheegay uma tanaxa fagasala rijlayhi marka waa qawi waxa weyaan qowlkaasi laakiin sida marka aan la isku khilaafsanayn ee axwadkii waxa ay tahay haddii xataa weysaysto haddana inuu ku soo celiyo maydhista xubnaha weysada oo jirhka kale maydhista laftoodu ay kala qeyb galaan baabun idaa dakara hadduu xusuusto fi lmasjidi masaajidka isagoo ku jira anahu junubun inuu janaabo leeyihi kharaja waa baxayaa kamaa huwa sidiisaa uu yahay buu ku baxayaa walaa yatayamam oo gebagabaysan maayo marka bukhaari raximah llahu tacaala wuxuu radinayaa qowlka odhanaayo qofka isagoo masaajidka ku jira xusuusta inuu janaabo lahaa ila masaajidkii buu sii dhex marayaae horta waa inuu gebagabaysto intaanu dhaqaaqin masaajidkaanu dhex marin dabeetana tayamumkaa isagoo qabo masaajidkii saasi uu kaga baxo waana qowl ay ku tegeen waxa weyaan bacdu taabiciin iyo culimada qaarkood sida sufyaan athawri iyo isxaaq ibnu rahaweye iyo ayaa waxa weeyaan ku tegey wa bacdu lmaalikiya marka bukhaari qowlkaasi ayuu radinaya qowlkaa markaa nas ama daliil cad ayuu ku radin doonaa daliil guudna waa lagu radin karaa waa in la idhaahdo qofka junubkaay masaajidka inuu dhex galaa ama dhex socdaa marka horeba xaaraan kama ah qala xadaثna cabdالlahi بn mحamed almusnadi aljucfi albukhari qala xadaثna cثman بn cmar qala akhbarana yunus can الzuhri can abi slma can abi hurayra qala wuxu uhi uqimat الsalaatu salaadii baa la aqiimay wacudilat الsufuufu sufuuftii ayaa la toosiyey qiyaaman ay qaa'imiina xaale ay yihiin dadkii fakharaja ilayna waxaa nagu soo baxay rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam falama qaama markii uu istaagay fii musalahu halkii uu ku tukanayey lama odhan falama dakala fi lmixraab markuu mixraabka galay lama odhan liannahu lam yakun limasjid الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam mixraaba masaajidka rasuulku waayo mixraab ma lahayn taasina waxa weyaan waa mid la isku waafaqsan yahay inaan waktigii rasuulka alayh الsalatu wasalaam masaajidku aanu lahayn mixraab tirun buu halkaa qiblada ku beegan rasuulku alayh الsalaatu wasalaam uu ku taagay markii masaajidka la dhisaayey dakara wuxuu xusuustay anahu junubun junub inuu yaho faqaal lana wuxuu nagu uhi makaanakum elzimu makaanakum halkiinaa sii jooga uma rajaca waa noqday yana ila lbeyt faاktasala waa soo maydhay uma rajaca ilayna waa nagu soo noqday wara'suhu iyadoo madaxiisuna yaqturu uu da-aayo yana maaan biyade marka maanta dee macna ahaan baynu ugu daraynaa lafdahaan inaguma jirto fakabara waa takbiirtay fasalayna maca waanu la tukanay taabacahu cabdlaclى ibn cabdilaclى albasri yaa markaa uu mutaabaceeyey cuثmaan ibni cumar oo uu kala wariyey yunus nacam can macmar can الzuhri warawaahu اlawsaaciyu can الzuhri marka xadiidku wuxuu nasku yahay rasuulku alayh الsalaatu wasalaam markuu xusuustay janaabada isagoo masaajida ku jira ma gebagabaysana masaajidki waa ka baxay markaa cidda tidhi waxaa waajiba horta inuu gebagabaysto si aanu janaabo masaajidka ula dhex marin ayaa xadiidku markaa radin uu ku yahay waana ta u keenay bukhaari raximah اllahu tacaala qadiyadda markaa ku saabsan goorma ayaa dadka goorma la aqiimaya goorma ayaa dadkii maamuumiinta ay istaagayaan xadiidkan daahirkiisa waxa way iyadoo rasuulku aanu imanba weli in lasii aqiimayoo sufuuftii lasii hagaajiyey axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa ilaa rasuulku uu ku soo baxo inaanay saxaabadu kici jirin iswaafajintooda kitaabu salaa bay inoogu iman doontaa baabu nafdi اlyadayn labada gacmood isku masixitaankoodiibuu u baab yahay min algusli ay min maai اlgusli biyihii meedhashada la yskaga masaxo can iljanaabati meedhashadii janaabo laga meydhanayay قال xdثna عبدان qال أخبرnا أbو حمزة السكري أbو حمزة السكري ti aimada qaarkood markii la weydiiyey جamاacad waayo ya jamاacة ah i أbو حمزة السكري جamاعة أbو حمزة السكري ayaa جamاacة ah لأn جamاacadu waxa weeyaan waa ma waafqa الحq وkana imاma في الحq في وqti waxaa jamaaco la yidhaahdaa wixii xaqa waafaqo jamaacadu nusuusta laba macnuun bay ugu soo aroortay laa haalitha lahumaa mid saddexaad aan lahayn in looga jeedo aljamaaca asiyaasiya oo macnaheedu uu yahay can alxaakim almuslim wa raciyatahu xaakimka muslimka iyo dadka u taliya jamaaca la ysku idhaahda waana tii rasuulku laa fi xadiidi xudayfa talzamu jamaacat almuslimiina wa imaamahum macnaha labaad ee jamaacadu ay ugu timaado waxa weeya nusuusta waa bimacna alxaq iyo luzuum ma kaana calayhi nabiyu alayhi salaatu wasalaam wa salaf lumma in la laazimo si dhaba loo qabsado wadadii rasuulka iyo ummadan qeybteedii hore min asaxaaba wataabiciina wa atbaacihim ay mareen labadaa macne ayaa jamaacadu ay ku leedahay fi nusuus macnaha dambena waa ka ku yimi axaadiida ka waramaysa waxa weeyaan tafaruqa rasuulka alayه الsalaatu salam i wsataftariqu ummatii ilى ثalaaثi wa sabciina firqa kuluha fi الnaari ila waxida qiila man hiya rasuul اlah qaal aljamaca ma lmaqsuud biاljamaca huna ay alxaq jamaacada halka waxaa looga jeeda manhajkii صaxiixa baa looga jeeda marka labadaa macne ayaa jamaacadu ay ku leedahay macna nusuusta walihada bula cabdilahi bn mascuud aljamacaةu ma waafaqa alxaqa wain kunta waxdaka jamaacadu waa wixii xaqa waafaqa jamaaca ah kelidaad ahaa tidid wixii xaqa khilaafaana wain kaura atbaacuhu oo malaayiin ay gaadhaan jamaaco maahe waa shuduud can ilxaq waa leexasho wadadii xaq ahayd laga leexdo wey waana tafaruq nacam qaala samictu lacmasha can salim can kuraybin can ibni cabaasi qaala wuxuu hi qaalat maymuna wadactu waan udhigay linabiyi salى اlahu alيه wasalam gusla ay maan lilgusl fasatartuhu bithawbin mara ayaan markaa ku asturay waan u xidhay wasaba calaa yadayh labadiisi gacmood buu ku shubay biyihi fakasalahuma waa maydhay waa faraxashay uma saba waa ku shubay biyamiinihi ay alma aladii akhadahu biyamiini biyihii midigta uu kusoo qaaday calaa shimaalihi buu ku shubay bidixa fakasala waxa uu maydhay farjahu oo bidixdiisa uu ku maydhay fadaraba biyadihi larda famasaxahaa uma gasalaha ana ciiduu ku masaxay gacantii uma kasala haddana waa maydhay famadmada wastanshaqa wagasala wajha wadiraacay uma saba calaa ra'sihi madaxiisi ayuu biyo haddana ku shubay waafaada calaa jasadihi jirkiisii kalena waa ku burqiyey uma tanaxa dabeetana halku taagnaabuu ka leexday fakasala qadamay fanaawaltuhu thawban mara ayaan u dhibay falam yaakud ma qaadan waa iska diiday faاnطalaqa waa dhaqaaqay wa huwa yanfudu isaga oo waxa weeyaan biyihii ku masaxaaya yadayhi ay biyadayhi labadiisa gacmood marka waxaa loo daliishaday inay banaan tahay biyaha gusliga in layska masixi karo in laysku daayaa bimacnaa waa mustaxab ama waa sunne lama odhan karo waxaana taa lafteeda laga istimbaaday jawaasu isticmaali mindiil in la isticmaali karo mindiil tuwaal iyo wax lamida mar haddii gacantiiba layskaga qalajiyey marna waa layskaga qalajin karaa in markaa mindiil la isticmaalo bacda algusli ama aliqtisaal waxaa laga soo wariyey saxaabada cuhmaan iyo cali iyo ibnu cumar iyo anas iyo kathiir min ataabiciin wa qaala ibn lmundir dalika mubaaxun kulluhu in layska masexo biyaha iyo in laysku daayaa labaduba waa mubaax wey oo in laysku daayaa waa sunne waxa weeyaan lama odhanaayo baabu man badaa qofka ku bilaabay bishiqi ra'sihi ayman madaxiisa dhinaciisa midig fi lgusli meedhashadii qaala xadathana khalaad ibnu yaxya waa min kibaar shuyuukh albukhaari waana kufi asalkiisu lakin nazla maka qال xdثna إbrahيm بن نافع عن الxسن بن مسلم عن صفية بنت شhيبة عن عائشة qاaلت waxay tihi kunaa waxaana إdaa asaabat markay asiibtay إxdاna midkayo janاaba أkhadت biyadayha waxay ku qaadi jirtay labadeeda gacmood ثaلaaثan saddex jeer yana maa biyo oo fوqa raasi ay tasub fوqa raasi ay ku shubto madaxa dushiisa ثuma تأkhذu biyadiha gacanteeday ku qaadi jirtay biyo وcalىa shiqiha الأyman bay ku shubi jirtay dhinaca midig wabiyadiha alukraa bay ku qaadi jirtay oo calaa shiqiha alaysar dhinaca bidix ayaa haddana ay ku shubi jirtay marka riwaayaadka muslim ayaa weliba kasii sariixsan in midigta uu ku shubay nacam haddana bidixda haddana wasط الraأس madaxa bartankiisa والlه أعلم وأحكم باللahi توفيq وsلى الله على نبيiنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا